inta badan fagaarayaal iyo goobo badan ayaa lagu soo qaaday dhibaatadaasi haddii ay noqon lahayd raadka caafimaad darro ee ay keento ama ay geysato iyo sidoo kale xagga diinta qaar ka mid a culimmada somalilan ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka digtoonaadaan kudhaqanka wax aanay diinta islaamku sugin ama aanay shareecadu ogolayn sheekh cabdixakiin maxamed oo ka mid a culimmada wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa farta ku fiiqay halka ay diintu ka taagan tahay gudninka fircooniga ah iyo kudhaqankiisa ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamaa kaana lilmu'miniin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhayratu min amrihim waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina aayaadkaasi waxay sheegayaan aayadaas waxay sheegaysaa qof muumina oo nin ah iyo gabadh muuminada ah uma banaana ikhtiyaarkeyga iyo do aniga waxay la tahay inuu qofku ku socdo horta uma banaana waa inuu bays iyo asal iyo sees ay u ahaato diinta islaamka dastuurka aynu dhiganay ayaa waxaa qodobkiisa shanaad faqridiisa labaad sheegaysaa wax wal oo diinta islaamka ka soo hor jeedaa waa waxba kama jiraan horta markaa doorka culimmadu ay ku leedahay waxa weeyaan diinta waa ka mid gudniinka hablaha iyo gudniinka raggu labadaba waa ka mid diintay ka mid yihin maadaamay diinta ka mid yihiin doorka culimmaduna waxa weeyaan inay bulshada u horta u bayaamiyaan in ay xaaraan tahay isla markaana ayna bannaanayn in gabadh la googooyo ama la toltolo ama dhibaato kale loo geysto laakiin waxay diintu ogoshahay oo ayna ayidaysaa oo ina faraysaa in aynu sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaadano saa la-ajigeed qof inaga mid oo anigu sunnada ma doonayo odhanayaa ma jiro sunnadu marka lagu sheego la yidhaho waa noocah muhiimadeeda inaad raacdo unbaa waajib kugu ah so ilaahay ilaahayna wuxuu inagu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa haddaad anigay jeceshihiin haddaad ilahay jeceshihiin anigay soo raaca micnaha rasuulku sala allahu alay waslm wuxuu la yimiday sidiisaa loo qaadanaya agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada somalilan axmed xasan awaaden ayaa isdultaagay sida ay xukuumadda gaar ahaana wasaaraddaasi uga go'an tahay in bulshada lagu baraarujiyo in laga fogaado lana cidhib tiro ku dhaqanka caadadaasi
oo qaraar loo dhan yahay qaramada midoobay kusoo saartay labadii kun iyo sideedii una aqoonsatay inay noqoto maalinta caalamiga ee ka hortaga iyo joojinta gudniinka gabdhaha oo markii daraasaad fara badan adduunyada laga sameeyey loo aqoonsaday inuu yahay mid dhibaato badan keenaya taasi oo wasaaraddu siyaabo kala duwan u xusto baynu saaka xaflad weyn oo iskugu yimaadeen dhammaan haweenkii mataqaanaa qarankii wasaaradii ay khusaysay wasaaradduna ay hogaaminaysay iyo dhammaan daneeyayaashii kale ee muddada badan kasoo shaqaynayay aanu ku qabanay hargeysa ayna ku sugan yihiin ururadii iyo daneeyayaashii ka shaqaynayay ay joogaan asbaxdii saxaafadii wasaaraddii diintii oqaaftii mataqaanaa iyo iyo iyo dumarkii kale ee u dhaqdhaqaaqayba taasi oo laisku weydaarsan doono siyaasadihii iyo xeerarkii xakamayn lahaa oo mid walbaba aanan maanta inoo diyaarhayn sidii loo dhaqangelin lahaa sidii loo loo ansixin lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa initiative kale ee laga hortegi lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshadu waxa uu sheegay in tobankii sannadood ee ugu dambeeyey si weyn looga shaqaynayey dhammaystirka xeerarka qabyadu ay ku jirto si wax rasmiya looga qabto ama looga gungaadho joojinta ama xakamaynta ku dhaqanka gudninka fircooniga ah mudday soo qaadatay mudday soo qaadatay way soo daba dheeraatay tobankii sana u dambaysaa laga shaqaynayay hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto tababaro iyo hadday noqoto faham guud oo laga qaato mataqaanaa sidii dhammaan aynu meel uga soo joojin lahayn arrintan muddada dheer soo dheeraatay e f g m ka kabacdi lala wadaagi doono bulshada waxaan rajaynayaa in mataqaanaa ay noqoto mid wax weyn iyo tilmaam ay kasoo baxdo waxaa la iska khilaafsan yahay aan kuu sheego rasuulku sala allahu alay
sheekha ayaa isdultaagay mowqifka wasaaradda iyo kulamo hore ay culimmada waaweyn ee somalilan iyo dhakhaatiirtu uga yeesheen arrinta la xidhiidha gudninka fircooniga ah iyo shareecada islaamka isagoo carabkana ku dhuftay fadwo ama go'aan laga soo saaray kaas oo ay wasaaradda diinta oqaafta ee somalilan lagu mamnuucay in gudninka fircooniga lagaga dhaqmo gudaha somalilan waa siyaasad siyaasadduna waxay gogoldhig u tahay way muhiim u tahay in culimada inta layidhahdo loo yeedho la yidhaahdo bal culimay shareecada ku fadhiisiyo hablaheena inaan la googoynin oon la tooltolin eega culimada wasaaradda diinta oqaaftu doorka ay ku leedahay culimada dalka fatwooda inta laiskugu yeedhay soddon sheekh dhakhtarada aqoontolena loo yeedhay ayaa laga soo saaray bayaan cad ama fatwo cad laga soo saaray oo sheegaysa in arrinka sunnadana lagu dhawaaqo lagu dhaqaaqo fircoonigana dagaal lagu qaado waa tii fatwo dee dhammaystiran laynoo sameeyey odhanaysa fatwadaasoo muhiim oo inaan ay akhriya ay muhiim tahay ayay wasaaradu soo saartay fatwadaasi haddii aynu qodob ka mida ka sheegno waxaa ka mida waxaa ga- gabarh kasta oo oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta la- la soo gaadhsiiyey dhaawaca ama gaboodfalka loo geystay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa